magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabadda daafurka xajka kun afar boqol toddobiyo afartan oo waafaqsan labada kun lix iyo labaatanka iyo xiritaanka xajkii kun afar boqol lix iyo afartan iyo labada kun shan iyo labaatan oo ay kasoo qayb galeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare wasiirka waqaafta iyo arrimaha diinta wasiiro xildhibaano culima udiin odayaal dhaqameedyo iyo haween ayaa xalay ka qayb galay munaasabadda munaasabadan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda waqaafta iyo arrimaha islaamka ayaa waxaa lagu soo bandhigay waxqabadkii xajka sanadkan wasiirka wasaaradda waqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda federaalk soomaaliya sheekh mukhtaar roobow oo ka hadlayay munaasabadda daafurka xajka kun afar boqol toddobiyo afartan oo waafaqsan labada kun lix iyo labaatan iyo xiritaanka xajkii kun afar boqol lix iyo afartan oo waafaqsan labada kun shan iyo labaatan ayaa sheegay in iyadoo la tixgelinayo baahiyaha xujayda soomaaliyeed sanadkan qiimo dhimis lagu sameeyey kharashka xajka waxaana laga dhigay afar kun shan boqol saddex iyo afartan oo doolarka maraykanka
qiimaha insha allahu tacaalaa aan isleenahay xajku wuu noqon doonaa waxa weeye afar kun shan boqol afartan iyo saddex doolar iyo dhibic shan oo wax yaroo qadaadeeca santiyaala ayuu noqonayaa marka aada fiirisaan sanadkii hore iyo sanadkan sanadkan wuu wax yar hooseeyaa markaad fiirisaan oo insha allahu tacaalaa sanadkii hore waxoogaa uu ka hooseeyaa waad garan kartaan inta u dhexaysa mudane ra-iisul wasaare intii aada shaqada noo dirteen oo aan ku dhex jirnay runtii waxaa dhici jirtay marmar maamulka bicsada iyo iyo mas-uuliyiinta ka sarreeyaba marmar iyaga iyo xujayda inay isweyn jireen laakiin muddada aan joognay annaga iyo xisbada annaga iyo bicsadeenuba waxaan dhex taagnayn xujayda iyagaan dhex joognay u adeegaynay runtii marna kama aanan dhuuman muddadaas yaroo meesha laga shaqaynayay runtii waxaan aada ugu mahad celinayaa shirkadaha adeega xajka waxaan aada ugu mahad celinayaa bicada oo runtii labadoodaba wada shaqayn iyo xilkasnimo muujiyey mudane ra-iisul wasaare haddii aan hadalkayga soo dhoweeyo ma ku dhahayo caawa adeegii aada noo dirtay boqolkiiba boqol baan soo qabanay ku dhihi maayo been kuu sheegi maayo laakiin waa soo dhodhowaanaan isleeyahay waa soo dhodhowaanay ayaan isleeyahay taasna waxaa noo markhaati furaya walaalaheenna sacuudiga iyo kaalinta runtii ayna keeneen oo xujayda ay soomaaliyeed iyo babeectada soomaaliya iyo iyo iyo shirkadaheeda iyo dadaalkay muujiyeen kaalinta afaraad si guud inaan u soo galno waxaan u mahad celinayaa shirkadda daalo oo iyaduna nala shaqaysay runtii sanadkii dhowaa zamzamka ka dhiibtay xujayda iyada bixisay soona hormarisay xaaji walba markuu yimidna zamzamkiisa siisay iyaguna waan uga mahad celinaynaa iyo cid kastoo gacan ka geysatay waan u mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa runtii qolooyin kaloo iyagana xujayda adeegsiiyey kuwa dhiibay hadday tahay ixraamka kuwa ookiyaala qaybin ayaan u jeeday